maanta waa maalin kale oo qiimo ku leh taariikhda qarankeenna waa maalin kale aynu gudanay waajib dastuuri inagu wada ahaa waxaanse ugu horeyn mar kale tacsi u diraya qoyska iyo qarankeenna uu ka baxay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo maadaama uu dalku ku jiro tacsi qaran geerida madaxweynaha waxaa waajib ah inaanay jirin wax kasta oo muujinaya damaashaad iyo dabaaldega natiijada doorashada lagu dhawaaqay taa beddelkeeda aynu u ducayno marxuumka isxasuusinno taariikhdiisii dahabiga ahayd iyo qiyamkiisii fiicnaa ee uu qarankeenna kusoo hogaamiyey walaalayaal waxaynu joognaa maalin aynu dhammaanteen waajib inagu tahay inaynu qarankeenna horusocodkiisa u midowno ma jirto annaga iyo idinka ee maanta hadalkeennu waa innaga waa muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda somalilan oo midaysan doorashadani may ahayn mid lagu kala sarreeyo guulaystayaal iyo laga guulaystayaal waxay ahayd doorashadii walaalaynta midaynta iyo hor u dhaqaajinta qaranka jamhuuriyadda somalilan dhammaanteen waa aynu guulaysanay qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa guulaystay madaxweyne biixi ayaa guulaystay oo shaqadiisii ballaarnayd ee doorashada ee dastuuriga ahayd iyo waajibkiisii su qurux badan oo wanaag ku jiro waxaan mar kale iyo marar dambe oo muwaadin kasta ugu bishaaraynaya inay farxad iyo niyad wanaag ku heli doonaan xuquuqdooda oo ay u siman yihiin calankooda hoostiisana ku midaysnaan doonaan iyaga oo aan dhibane u noqonayn aragtidooda siyaasiga ah iyo afkaartooda shaksiga ah waxaa fursaddan uga faa'iidaysanaya inaan si gaara ugu mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumaddiisa oo dalka ka qabtay doorashadan qiimaha iyo sharafta badan inoo yeelaysa waxaan u mahad celinayaa komishanka doorashooyinka qaranka oo hanaanka doorashadan u qabtay si xilkasnimo iyo karti ku dhisan tahay una maamulay doorashadan qabashadeeda shirguddoonka waxaan u mahadnaqayaa kormeelayaasha caalamiga ah iyo danjirayaasha dalalka yurub iyo maraykanka ee goobjooga ka noqday doorashadan iyo goobjoogayaasha maxalliga ah kana marakacay quruxdeeda iyo inay gaashiisan tahay halbeegyada caalamiga ah waxaan u mahadnaqayaa madaxda iyo taageerayaasha isbahaysigii isu kaashaday in dalkan isbeddel dhabdoon ka dhaco oo ugu horeeyo xisbiga kaah ururkii barwaaqo ururkii talawadaad iyo ururkii shacabka